haatana qansax dheere wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa waxa ay sheegayaan in diyaarad sidasaha gargaara maanta lagu rasaasayey deegaanka qansax dheere xilli ay degaysay sida v o e da oo ay ku heshay warar kala duwan diyaaradan ayaa waxaa ku dhacay rasaas fudud waxaana la sheegay in ay diyaaraddu markii dambe kasoo kacday qansax dheere islamarkaasina ay muqdisho kusoo laabatay haddaba faahfaahinta warkan haaruun macruuf ayaa waxa uu wareystay cabdirasaaq cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha degmada qansax dheere diyaarad oo siday alaab gargaara oo ka timid dalka muqdisho oo kusoo jeeday degmada qansax dheere ee arboodka markii ay u jirtay toddoba ilaa iyo shan kilomitr iyadoo jawi hoose ku duuraysa ayaa waxaa xabado xabadeeyey qoladii shabaabka marka garabka iyo waxaa hal xaba ka gaaray iyo dabado dambe laakiin waxay kusoo degtay si nabada rarkiina ay ku dejisay si nabadna way ku kacday
waa gartay maxay siday diyaaraddu
waxay siday alaabta oo ilmaha lagu nafaqeeyo oo ilmaha macaluusha haysa loogu talagalay yay siday oo gargaarah
yay u rarnayd
waxaa soo raray w f b waxaa loo soo waday qolo oo iyaga la shaqayso batanala oo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed waayahay sidee ugu suura gashay al-shabaab inay garoonka saa ugu soo dhawaadaan
ciidamo badan ma aysan ahayn eerboodka sidiisa waxaa gacanta ku haya oo deegaanka jooga ciidamada amisom iyo kuwii dowladda galgoleedka koonfur galbeed marka qolo oo dhuumaalaysi ah ayay ahaayeen islamarkiina waaba laga daba tegay oo ciidamadaa ka daba tegay ilaa iyo waxaa waxaa la daba eryahay waxaa looga soo laabtay meel korambood udhexaysa qasxa dheer iyo xabaal barbaar
marka ujeedadoodu ma waxay ahayd diyaaradda inay soo ridaan mise inay waxuun carqaladeeyaan wallahi ujeedadooda saxda ma aha laakiin waxaa hadda noo muuqata diyaaradda inay carqalad inay ku wadeen oo kulley hadda ka hor oma ma dhicin kulley waxaan u malaynayaa inay diyaaradda de hadda aysan diyaaradda inay soo ridin aysan rabin ma ma waji diyaaradda mama qeybsan lahayn laakiin waxaan kaloo rabaa inaan horta dadka u caddeeyo inaysan waxba ka jirin dadka sheegaayo ciidamada etoobiya ee amisoma diyaaradda xabado ku tuuray yaan rabaa bulshada soomaaliyeed iyo inta dhegaysanaysa waqti inaan u caddeeyo barnaami barnaamijkan oo ay ahaayeen al-shabaab
waa gartay marka sidee lagu caddeeyey
dadkii dadkii ciidamaha ku baxay islamarkiiba eegiiyaaba la eryaday oo la arkay maanta dhan la daba joogay ma garan
waa gartay marka laakiin su-aasha isweydiinta le waxay tahay garoonka yaa gacanta ku haya garoonka amnigiisa waxaa gacanta ku haya ciidamada amisom iyo kuwa kuweena kuwa dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa koonfur galbeed marka maxaa loo dareemi waayey inay shan kilomitr iyo toddoba kilomitr meelahaas usoo jirsadaan garoonka al-shabaab
haruna waa dadtahay de dadka dad soomaaliya waaye oo soo dhumaalaysay meeshana meel oo hawdii waxbay ahayd marka waxay wateen mootooyin iyo waxsaas camal ay kusoo dhuunteen meelahaas soo dhawaysteen meel laga filayo maana ciidamadaaba kasii shisheeyey xataa
waa gartay marka arrintani maxaa saameynay ku yeelanaysaa diyaaradihii gargaarka ee imanayay qansax dheere
walla waxaan rajaynaynaa aysan saameyn badan ku yeelan doonin sababtoo ah waxay la mid tahay soomaaliya meel kasta taa iyay ka dhacdaa tan oo kaleeto laakiin arrin oo hadda aan ka feejignaan doono waaye amnigana wax badan baa laga sii bedelayaa awalba amnigay ahayd mar kastana way imaan jireen ayna ka shaqeeyaan haddana sidoo kale ay uga shaqayn doonaan insha allah hadduu aleedmo kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq cabdi ibraahim oo ah guddoomiyaha degmada qansax dheere halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington